إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada qodobada warka subaxnimo ee idaacadda islaamiga ee alfurqaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar toos ah ku qaaday mid ka mid a xarumaha ugu muhiimsan dowladda federaalk ee magaalada muqdisho sargaal ka tirsan sirdoonka kenya ayaa lagu soo warramayaa in lagu dilay gobolka gaarisa oo ka mid a dhulka soomaaliyeed ee kenya haysato yaxaas ayaa wiil dhalinyaraha ku dhaawacay webiga jubba ee mara degmada saakow ee wilaayada jubbooyinka mid ka mid a culimmada soomaaliyeed ayaa bulshada ku booriyey geesinimada iyo deeqsinimada إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستور waa subaxnimo jimcaha taariikhdan ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha labaad ee febraayo sannadka laba kun iyo labaatanka ku soo dhowaada warkii oo fidsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar toos ah ku qaaday mid ka mid a xarumaha ugu muhiimsan dowladda federaalka ee magaalada muqdisho haashim cabdinaasir ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo aad u qalabaysan ayaa xala fiidkii weerar toosa ku qaaday wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalk ee magaalada muqdisho xaruntan ayaa waxaa laga weerar dhowr jiho iyadoo xaafado badan oo ka tirsan dayniile iyo hodan si aada looga maqlayay hubka la isweedaarsanayey inta badan waxaa xarunta lala beegsanayay hubka culus halkaasoo ay degan yihiin saraakiisha ugu sarraysa dowladda federaalka bilowareedyo ayaa laga soo xigtay in weerarka qaybtiisa hore lagu beegsaday ilaalada wasaaradda kadibna qaybaheeda kale la beegsaday waxaa la rumaysan yahay inuu jiro khasaare waayo gaadiidka gurmadka deg dega ah ayaa goobta soo gaaray soddon daqiiqo kadib weerarka madaxweynaha dowladda federaalka ayaa doraad booqday xaruntan isagoo kormeer ku sameeyey tirakoobka ciidamada oo ay soo dalbatay safaaradda maraykanka ee xalane si ay mushaar u siiso sargaal ka tirsan sirdoonka kenya ayaa lagu soo warramayaa in lagu dilay gobolka gaarisa oo ka mid a dhulka soomaaliyeed ee kenya haysato faahfaahinta warkaasi waxaa inoo soo jeedinaya waryaheenna axmed xasan goodax ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa mar kale weerar khasaare dhaliyey ka fuliyey gudaha dhulka soomaalida n f d ay dowladda kenya gumaysato howlgalkan oo ay fuliyeen dagaalyahano ka tirsan shabaabul mujaahidiin ayaa shalay ka dhacay tuulo lagu magacaabo buulo galo oo hoos timaada magaalada gaarisa iyadoona howlgalkaas lagu khaarujiyey sargaal u shaqaynayay dowladda kenya sargaalkan la dilay ayaa ka tirsanaa sirdoonka dowladda kenya oo marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano k b r islamarkaana ka howlgelayay dhulka n f d war mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu sheegay in ciidamadoodu ay gacanta ku dhigeen hubkii uu watay sargaalka lagu dilay gobolka gaarisa tan iyo bilowgii sanadkan ayay ciidamada mujaahidiintu kordhiyeen weerarada ay ku beegsanayaan askarta iyo saraakiisha ciidamada dowladda kenya iyagoona mararka qaar ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab beegsadaan macalimiin iyo shaqaale ka tirsan dowladda kenya kuna sugan dhulka soomaaliyeed ee n f d sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo wariyaheenna abuubakar ibraahim geedi yaxaas ayaa wiil dhalinyaraha ku dhaawacay webiga jubba ee mara degmada saako ee wilaayada jubbooyinka wiilkan uu dhaawaca gaarsiiyey xaaska ayaa lagu magacaabaa eenow cali nuur waxaana gelinkii dambe ee shalay isagoo dabaalanayay webiga gaaray dhaawaca eenow ayaa ku sugnaa webiga jubba ee mara jubbooyinka gaar ahaan degmada saakow yaxaaska ayaana ka qabsaday kilyaha waxaana durbaba la geeyey isbitaalka guud ee magaalada
waxaad naga warbixisaa qaabkay wax kusoo gaareen
gacantadan oo idhiay kanay qabsa ifeege wogis suntoo shabdawaya waa yarkoos ku baashalay ka gawaysaday bashbashka bannaankeema gudama ah waxaa hillagay qabtayba ma ogaana anagu lama nuskaroogalay baanaarka waa ninkoo walaalkayay baa i qabtay dibka markii usoo qabtayday waan ka dhegay waxaa anaga shiidtaangaa loo gami waa soo bahay marka waxaa ninka walaalka ee weday suweela oo ku hirinay bilaaweda bannaankaas ku tabe marka markuusii qabtay waxaan dhahay intii usoo bannaanka jiro baa liiga bahay fadana aanyarkooy hoos muudileyga bay waxaa markaas hawsuka soo daaworday dubkaa qohday waa ka dhigi shiitaan waa loo gemi marka saasaa ilaahay ii badbaadi anaa adiga ma isdhehaysay waad ka soo badbaadaya xaaskaas maya maya ana maylahay maanta waa bate maantaa kuuga agda adduunya maxaa masqaadaa liiga dhoway ilaahay saasaa ii fursaday maanta way ii dambooyna ma ogay waa ka warhaysay in yaxaas uu wiil ku cunay muddooyinkii u dambeeyay saakow adiga se ku suura gashay inaad ku aado markaas waa meeshii bannaan waaye bashbash waaye dhulka aragaas intaa dalakii gaadan ii damagalaas dhaafadheeday marka gaweysaday markaan gaweysadaa lanka walaalkee fuurkaa kudaysuna baalee fadheeday gaweysaday marka habad iu sii dhaay maan way hayle ana ramool hangala injiiday madda taagna ma injiidan ma laga yaabaa inaad mar kale ku laabato hal marle ilaahay aafi beelisnaamaseeda eenow cali hadda way soo hagaagaysaa xaaladiisa sida uu sheegayo hadda maxaad dareemaysaa hadda hadda ilaahay mahadle kasturoon hadda hanuungan hadda iska dambooy marle hanuun hadda miyahay marka fadhiganan iska koy ka waran dhakhaatiirta isbitaalka iyo siay kula tacaaleen aad i aadaa ii daaweyn dhowaan iyo horeyba waxaa sidan oo kale yaxaasku dhibaato ugu geysa bulshada qaarkood siiba kuwooda beeralayda ah waxaana habboon in dadku ay si taxadar leh isaga ilaaliyaan khatarta ka imaan karta yaxaaska oo ka mida noolaha ku jira webiga mid ka mida culimmada soomaaliyeed ayaa bulshada ku booriyey geesinimada iyo deeqsinimada sheekh fu'aad maxamed kalaf oo ka mida culimmada muxaadarana ku qabtay degmada saakow ayaa mawduucaani si faahfaahsan uga hadlay nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam awalan waxaad ogaataan allah subxaana wa tacaala wuxuu jecel yahay almu'min alqawiy qawigu waa geesiga haddana deeqsiga rasuulkiisana waa jecel yahay rawaa muslimu can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam almu'min alqawiyu khayrun waaxabu ila allah min almu'min adaciif mu'minka xoogga leh geesiga ee deeqsiga ah ee meeshii loo diroba daboolayaay khayrun waaxabu ila allahi min almu'min adaciif waa ka khayr badan yahay oo alleh wuxuu ka jecel yahay midkaas geesiga ahee deeqsiga ah ee qawiga min almu'min adaciif mu'minka daciifka ixris calaa maa yanfacuka wastacin billahi walaa tacjis mar walba wax ku anfacaya ku dadaal allana kaalmayso hana caajisin allah wuxuu tilmaamay hal nin oo mu'mina oo xaqa u gargaaray fii kitaabihi wuu ku tilmaamay limaada alla geesiyintuu jecel yahay dadka xaqa u gargaara allah jecel ninkaasi fii suurati lyaasiin buu alla ku tilmaamay wuxuu ka soo orday aqsa almadiina inuu xaqa u gargaaro markaasaa alla yidhi subxaana wajaaa min aqsa almadiinati rajulun wuxuu u yimid inuu rususha u gargaaro wuxuu yidhi talkayow rususha ilaahay raaca ittabicu man laa yas'alukum ajran wahum muhtaduun wamaa liya laa acbudu aladii fataranii wailayhi turjacuun mabda'iisii buu caddaysay maxaanu caabudi weeye allah anigay abuuray oo xaggiisa lay celinayo aattakhidu min duunihi aaliha in yuridni araxmaanu bidurin laa tugni canii shafaacatuhum shay-an walaa yunqiduun markaasay waxay idhahdeen adigu ma rumaysan tahay nimankan wuxuu yidhi haddaanba rumaysnaan waayo innii idan la fii dalaalin mubiin innii aamantu birabbikum fasmacuun mawqif wey warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa naga intaa